بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة وحال هذا سورة الكوثر innaa acطaynaaka alkowharadaas ayaa laga soo qaatay magaceeda waa suura makiya ah qur-aankii maka kusoo degay ayay ka mid tahay suuraddan marka nabigay u gooni tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tafadulay oo siiyey ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegi markii ilaahay nicmadaa uu siiyeyna uu ka mid yahay alkowthar yaa waxaa la leeyahay nicmadaa rabbigaaga oo kugu khasisay sababteeda rabbigaaga keliya cibaadadaada ku gooniyeen haddii ay tahay salaad haddii ay tahay dabxi iyo gowrac cid alle ciddii nebiyulaahi moxamed la collaytanto ama nacdana qofkaasi inuu mid khayr daran yahay waxna uusan nebigu u dhibi karaynin ayay suuraddani ka warramaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim innaa actaynaaka innaa annagu actaynaaka waanu ku siinay nebiyullaahi moxamedow alkowthara waxaanu ku siinay xawdkii ama darkii ayaanu ku siinay ama innaa actaynaaka waxaanu ku siinay alkowthara ay alkhayr alkaiir khayr fara badan ayaanu ku siinay mar haddii khayrkaas faraha badan aan ku siinay fasalli tuko nebiyullaahi moxamedow lirabbika rabbigaaga u tuko oo cibaadadaada salaadii allah subxaanahu watacaala keliya ku khasis wanxar gowrac oo xoolihii markaad gowracaysana lirabbika rabbigaaga ku gowrac magaciisa allah keliya ula qasad gowracaadana weeyaan maxaa yeelay inna shaani'aka midka adiga kuu caraysan oo ku nacabi huwa isaga al abtaru midka dabada go'an oo aan wax khayruu leeyahay la arag waa isaga weeyaan saasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka mufasiriintu waxay ka hadlaan macna alkowthar laba macnay ku sheegaan laakiin culammada way iswaafajiyeen labada macno laba macno isdiidaya ma aha alkowthar in lagu sheego in la yidhaahdo waa webi oo allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu siiyey oo darka loo yaqaano oo ummadda ummatu maxamed ay aroori doonto maalinta qiyaamaha ah kaas waa la yidhaahdaa waxaana tusayo macnahaasi xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaamu muslim ay warinayaan xadiidu anas ibni maalikin radia allaahu canhu anas ibni maalik ayaa wuxuu leeyahay bayna rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam bayna adhurina mar uu nebigu dhexdeenna ahaa uu nala joogay filmasjidi masjidka dhexdiisa isagoo nala joogo id akfaa ikfaa'a nebigu wuu lulooday durbadiiba yacni waxyibaa ku soo degayay lulaa qabatay weeyaan waa yacni gamaaniye baa qabatay hurdo ah weeyaan sidii wax hurdaaya camal laakiin ma hurdayo uma rafaca ra'sahu mutabasima isla markiiba nebiga madaxiisu kor u qaaday isagoo dhoollo caddaynayo qoslayo ayuu kor u qaaday markaasaas anas wuxuu leeyahay faqulnaa maa adxakaka yaa rasuula allah waxaana rasuulka allow maxaa kaa qoslisiiyood la qosashay markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo su-aashaa ka jawaabaya buu yidhi unzilat calaya aanifan suura waktigaa haddeertaan wakti dhow kol dhow ayaa suurad lagu soo dejiyey faqara'a rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam bismi illaahi araxmaan araxiim ina actaynaaka alkowthar ilaa aakhiri suura suuraddan ayuu marka akhriyey ina actaynaaka tanaa laygu soo dejiyey buu yidhi markuu suuraddii dhammeeyey ayuu uma qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma alkawthar kawtharka waxa uu yahay oo ilaahay i siiyey ma garanaysaan markaasaa waxaan idhi buu yidhi qulnaa allahu warasuuluhu aclam allahi rasuulkiisa ayaa garanaya markaasuu faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu nahrun wacadaniihi rabbii caza wajal calayhi khayrun kaiiru huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama aaniyatuhu cadadu nujuumi fayukhtalaju alcabdu minhum faaqulu rabbi inahu min ummatii fayaqulu inaka laa tadrii ma axdatuu bacdak yacni xadiidkaas wuxuu leeyahay nebiga kowtharkii waxa uu yahay ma taqaanaan markuu yidhi oo ayaguna ay yidhaahdeen allahi rasuulkiisa unbaa garanayo ayuu u fasiroo yidhi fa innahu nahrun webi weeye wacadaniihi rabbi caza wajalla allahna uu ii ballanqaaday inuu isiiyo maalinka qiyaamaha calayhi khayrun kaiiru khayr fara badanna dushiisa uu yahay markaasuu yidhi huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama waa xawd dar wey oo ummaddaydu ay maalinta qiyaamaha u soo aroorayso oy cabayso aaniyatuhu cadadu nujuumi weelasha lagu cabayo koobabka iyo galaasyada lagu cabayaayo xidigaha tiradoodoo kale bay la egyihiin aad bay u tiro badan yihiin markuu sidaas yacni ay weliba sidaas ah ay dadkii cabayaan ayaa fayukhtalaju alcabdu minhum addoon ayaga ka mid ah dad ayaga dadka inay cabaan raba ka mid ihi baa la reebayaa oo laga soo saarayaa meeshii weeyaan waa laga soo siiba waa loo diiday inay galaan markii loo diido maan anigana hadlayaa buu yidhi faaquulu yaa rabbi rabbigaygow innahu min ummati ummaddayduu ka mid yahay midkan loo diidayo maxaa loogu diiday markaasuu fayaquulu allah wuxuu leeyahay innaka laa tadrii maa axdatu bacdak qoladan loo diiday ma garanaysid waxa gadaalkaada ay soo darriyeen marka adiga ilaahay ku oobsaday gadaashaa bidcadii ay la yimaadeen ma garanaysid marka sidaa darteed baa lagu celiyey waa loo diiday weeyaan markaasaan waxaan leeyahay uri suxqan suxqa fogaansho ayaa u sugnaatay baan leeyahay yidhi mar hadday bidca la yimaadeen waa loo diiday weeyaan marka qofka bidcada la yimaado oo bidca ilaahay ku caabudo maalinta qiyaamaha ah webigaas oo qofkii cabaahi weligii uusan oomaynin waa loo diidaya la siin maayo loo ogolaan maayo inuu ka cabo weyaan marka bidacda in layska ilaaliyo ayay maaragta oo sunnada lagu gaabsado ayaa la doonayaa weeyaan marka nahrigaas wuxuu hadda ku fasiray kowtarka xadiidkaas webigaasuu ku fasiray khayr fara badanna inuu dhexdiisa ku sugan yahayna wuu noo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale imaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdulaahi bni cabbaas markuu alkowtar fasirayey wuxuu yidhi yacni wuxuu yidhi huwa alkhayru aladii actaahu allahu iyaahu waa khayrka ou allah nabiyullaahi maxamed ou siiyey weeyaan buu ku fasiray alkhayru alkaiir oo ilaahay uu siiyey nabiyullaahi maxamed weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa nin abuu bishrin la yidhaahdaa ayaa wuxuu yidhi qultu lisaciid ibni jubayrin saciid ibni jubayr baa waxaan ku idhi buu yidhi markii hadalka cabdulaahi bni cabbaas uu sheegay inuu yahay khayr ilaahay uu nabiyullaahi maxamed siiyey kowtharka inuu yahay markuu sheegay ayaan waxaan ku idhi buu yidhi fa inna naasan yazcumuuna annahu nahrun fi ljanna dad baa waxay leeyihiin kowtharku waa webi jannada dhexdeeda ku sugan jannada dhexdeeda webi ku sugan weeye ayaa dad leeyihiin markaasaa saciid ibnu jubayr ayaa arrinta fasiray wuxuu yidhi annahru aladii fi ljannati min alkhayri aladii actaahu allahu iyaahu webigaa jannada dhexdeeda ah oo dadku ay yidhaahdeen waaba khayrkii wuxuu ka mid yahay khayrkii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey buubuu ka mid yahay buuyii ibnu catiya marka markuu arrintaa maqlay ayuu wuxuu leeyahay fa nicma maa dahaba ilayhi ibnu cabbaasin waxaa aad u wanaagsan oo qiimo leho nicmo leh tafsiirka cabdulaahi ibni cabbaas uu ku fasiray oo ah khayrkii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey inuu yahay kowtarka wa nicma maa tammama bihi ibnu jubayrin yani radia allaahu canhu buu yidhi saciid ibnu jubayr wuxuu ku dhammaystirayna waa shay aad u wanaagsan weeyaan marka waa iswaafaqsan tahay labadiiba webigii laftiisii weeye oo xawdkii nebiga loo jeedo kowtarka isaga laftiisa khayrka ilaahay uu siiyeyna ah weeyaan marka laba macnoo kala socota maahe waa macaani isxoojinaysa weeyaan macaani isxoojinaysa weeyaan inna annagu acaynaaka waanu ku siinay nabiyullaahi maxamedow alkawthara wadigaas baanu ku siinay oo xawdka ah oo ilaahay kugu karaameeyey yacni marka axaadiid aad u tiro badan baa xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu maaragtay nabigeennu ku sheegay weelashiisa inay maaragtay xidigahoo kale la mid yihiin biyihii yacni biyihiisa inay maaragtay caanaha ka caddaan badan yihiin malabka ay ka macaan badan yihiin qofkii hal mar cadaahi inuusan weligii oomaynin in dadka ahlu sunnaha keliya ay aroori doonaan dadka ahlu bidacana loo diidi doono axaadiistaas aaday u tiro badan tahay xawdka ka hadlaysa waa axaadiis mutawaatira weeyaan marka kawharkaas baanu ku siinaye fasalli tuko lirabbika rabbigaaga u tuka nabiyullaahi maxamed yacni salaadaada rabbigaada ku gooniye haddii ay tahay tii maktuubada ahaydee waajibka ahayd haddii tii naafilada ahaydee sunnada ahayd ay tahay wanxar gowrac lirabbika ay lirabbika rabbigaaga u gowrac cid kaleeto xoolahaa xoolaha ha u qalin magaca ilaahay subxaanahu watacaala keliya ku qal alla keliyana ula maaragtay ula qasado cid kale ha ula qasdin weeyaan marka macnahaas dabxiga waxay tusaysaa gowracu inuu cibaadada ka mid yahay annaga agteenna waxba kama ah jinniga loo qalaa oo laleeyahay mindis iyo boorane iyo balaaye iyo baas yaa loo qalaa waxaa loo qalaa maaragtay yani waxaa laleeyahay neefkaa sheikh hebel baa iska lahoo sheikh hebel baa loo qala meyd baa loo qala hayaa iyo wixii lamid ah weeyaan dabxiga waxaw wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cibaadada ilaahay loogu dhowaado buu ka mid yahay magaca allana in lagu gowraco allahna loola qasto baa la rabaa axad kale aan loola qasdin sidaasaa la dooni weyaan walidaalika waa soo marnay fii suurati alancaam allah markuu ka hadlayo qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin yacni soo uma jeedin waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga noloshaydoo dhan dhimashadayda kulli allah iskale subxaanau wa tacaala laa shariika lahu ilaahay cid la wadaagtana lama arko wabidaalika umirtu taas ayaana la ifaray inuu ilaahay keliya arrintuu leeyahay anigana dadka muslimiinta ugu horeeyo oo arrinkaa rumaynaya baan ka mid ahay sidaa dheh baa layani nabigeenna laleeyahay calayhi salaatu wasalaam marka xadiid waxaa jiro imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo imaam muslim ayaa fii saxiixii ku warinaayo xadiid cali bni abi aalibin radia allahu canhu cali bni abi aalib wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi lacana allahu man lacana waalidayhi ilaahay ha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo labadiisa waalid qofka lacnado wa lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahayna naxariistiisa ha ka fogeeyo ha lacnado qofka ilaahay axada allah axadaan ahayn wax u gowraco walacana allaahu man aawaa muxdita ilaahay ha lacnado qof muxdit ah midka soo dhowaysto oo gadaal marsado muxdidka marka laba macno mufasiriintu way ku fasiraa yacni waa lagu fasiraa xadiidkaasi in la yidhaahdo qof bidca la yimid qofka soo dhoweeye mubtadic isagoo ku og bidcadiisa u soo dhowaysto ilaahay ha lacnado in la yidhaahdo ama in muxdadka la yidhaahdo qof wax soo dilay oo dulmi wax ku soo dilay inaad dhabarka marsato tidhaahdo waa ina adeerka iyo reer hebel aad ugu gargaartana isagoo dhiig muslimiin dad soo laayey oo dulmi soo galay inaad u gargaartana qofkaasna waa malcuun wey ilaahay ha lacnado naxariista ka dheereeyey buy midka afraad waxa weye walacana allaahu man khayara manaara alardi ilaahay ha lacnado qofka calaamadaha ardadu ay leedahay bedelo oo dooriyo yacni xuduudaha dadkii guryay leeyihiin oo qolo walba waxbay cabirataa gurigiisibuu calaamadii iyo jiiraankiisi u dhexaysa inta tirtiro ayuu masaafo kale ku durkaya dhulkii dhul uusan lahayn buu qaadani beerihiibuu sidaasoo kale ku samayni wahaakada calaamadihii dadku ay soohodimahay leeyihiin siday tahay in loo daayo baa la rabaa xadiidkaas markuu imaamu nawowi raximahullahu ou sharxayo fii sharxi saxiixi muslim ou ku sharxayo qaybta man lacana allahu man dabaxa ligayr illaah qaybtaasaan ka soo qaadanayna maadaama mawduuceenna ay khusayso wuxuu leeyahay wa ama adabxu ligayr illaahi faalmuraadu bihi an yudbaxa bismin gayr illaahi tacaala danta laga leeyahay dabxiga ilaahay keyrkii loo gowraco الله أحد عن هين إلا قورع وحلو لجيدا وحوي وإن مقع عن مقع الله أحين لقو قورع مركو وهو الرئيسويا كمن ذبح للصنم سيد قفك الصنم وحو قورعه أو للصليب صليب كاكرشتدا قفك وقورعه أو لموسى نبي الله موسى وقورعه ويري أو لعيسى صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليهما أما النبي الله عيسى وقورعي وأنبياء إلهي أيها نقورعي أو للكعبة أما كعبة نقورعي ونحو ذلك قفك انت سميه أوكله أيها وحو نقنيا قفك قورعي باسم غير الله تعالى مقع عن مقع الله أحين أحد قورعي ونقنيا مركزه وكل هذا حرام arrimaha dhamaantood waa shay xaraama buu yiri walaa tahillu hadhihi dhabiha gowracaas xoolaha la gowracayna ma banaana marna xalaal uma aha sawaa kana dhabihu kan gowracaya ha ahaaba haduu doono musliman aw nasraniyan aw yahuudiyan kan gowracaya ama muslim ha noqdo ama nasrani ha noqdo oo kristaan ah ama yahuudi ha noqdo wax farqiya kala ma leh weeyaan dhabihadaasna waa xaraam weeyaan mana banaana cunitaankeed in la cuno weeyaan markaas uu yiri نص عليه الشافعي الإمام الشافعي أي أرنتها سعدي واتفق عليه أصحابنا أصحاب الشافعية أي أرنتها سوى وافقين وحوير فإن قصد مع ذلك ذبحك هدو أولا قصده تعظيم المذبوح له كي لو قورعي لأجله لو قورعي وينين تيسا أولا قصده كاسو غير الله تعالى الله أنا حين إيه والعبادة له إسجع إلا عابده كان ذلك كفرا ارنتاس waxay noqon waxay noqonaysaa gaalnimo bay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa weey fa in kana dhabihu kan gowracay hadii uu ahaa musliman qof muslima oo markii hore ahaa قبل ذلك جورع عن فرتي هذا مسلمها صار بالذبح مرتدا جورع سببتي سأي مرتد كن نقون الدين كان أقبحيا إمام النووي رحمه الله كتاب كيس شرح صحيح مسلم كا مركو شرح شرح صحيح مسلم أيو أرنتاس نكسو قورين إياوية مركو الذبح وعبادوي قفك الشيطان وقورعه oo jinni wax u gowraco ay maaratay axadan allah ahayn u gowraco waxa weeye dabiixaduna xaraam bay noqonaysaa qofkana hadduu muslim aha waa ku ridoobaya diinkana waa uga baxaya weeyaan marka wan har gowra ay li rabbika rabbigaaga u gowrac way axad kale taa u gowracin inna shaani'aka huwa al-abtar inna shaani'aka adiga midka ku caraysan نبي الله محمد او اديق كنعب هو اسغا الابتر مدك دبدا غانو يعني ما رجتي ان خير كلهين واسغا ويان محمد بن اسحاق صاحب السير وحسو غوريا نينك ليراهد العاص بن وائل oo mushrikiinta odayaashoodii kamid ahaa ayaa wuxuu oran jiray nabi ilaahi maxamed markuu ka hadlayo iyo wuxuu dhihi jiray dacuuhu fa innahu rajulun abtar la aqiba lahu buyi wa nin dabago ano irib malah wax ka haraaya lama arke faraha ka qaada fa idha halaka inqata dhikru saasu dhihi jiray maxamed haduu dhinto warkiis meeshaas ku dhamaanayay faraha ka qaada buu dhihi jiray markaas rabbi uu leeyahay inna shaani'aka huwa al-abtar yani wuxuu u jeedaa nabi ilaahi maxamed wiil ka haraayo oo isagu uu dhalay oo si wadi doono waxa uu wataahi lama arko waa gabdho waxa uu ka tagay nabi ilaahi maxamed alayhi salatu wasalaam uu dhalay gabdho way wiilashiisa yar yaraantiiba ku dhinteen rasuulka alayhi salatu wasalaam marka wuxuu leeyahay waa nin abtaraho daba go'ane wax raadkiisa si wadaya lama arkee faraha ka qaada asaga warkiisa go'i doonaaye Allah subhanahu wa ta'ala inuu asaga abtar yahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala cadeeyay nabiyullaahi muhammad bin ilaahi dhikrigiisa oo kor yeelay ila qiyam saa'a sidaas buu maarta magaciisa ilaahi sharafta ayuu u yeelay weeyaan marka inna shaani'aka huwa isaga al-abtar abtarka asalahan waxa lidaad al-aqta alladhi la aqiba lahu balidada wa qofka yaani aan raad ka haraay jirin oo warkiisu meesha uu ku dhamaanaya loo jeedaa